bismillahi raxmaan raxiim duur wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka maanta dal sanadinaysana waxaa ugu waaweyn madaxweynihii hore ee maamulka hirshabeelle oo xil sare looga magacaabay urur galbeedka igad
faahfaahino dheeraad ah oo kasoo baxaya rag hubeysan ah oo deegaan ka tirsan galgaduud ku diray macalin dugsi qur-aan iyo dhakhtar iyo maamulka galmudug oo ka hadlay dhacdadaasi
maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta la horgeeyey nin lagu eedeeyey inuu ka mid ahaa dagaalamayaasha al-shabaab mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk iyo maamulka galmudug oo ka qaybgalay munaasabad ballaaran oo looga hadlayay maalgashiga dekedda magaalada hobyo
xiisad dagaal oo u dhexeysa maamulka s s c qaatumo iyo somalilan oo maanta ka taagan deegaano ka tirsan gobolka sool madaxweynaha soomaaliya oo kulamo duceejo ka wada dalka jabuuti oo u qaybgalay shirweynaha urur goboleedka igaad akhbaaraadka dibadda aad warka duhur ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dibadbaxyo ka dhan ah ra-iisul wasaaraha yahuudda netanyahu oo ka dhacay caasimadda talaafiif
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan duhur wanaagsan waa duhurnimo axada taariikhduna waxa ay ku beegan tahay tobanka bisha labiyo tobnaad sanada labada kun labaatan iyo saddex waxaad u diyaargarowdaan qodobadii warka aad maqasheen oo fidsan uguranayna ku bilownay dhegeystayaal madaxweynaha waa madaxweynihii hore maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa waxaa xil sare looga magacaabay urur goboleedka igaada madaxweynaha hore ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa loo magacaabay inuu noqdo ku-xigeenka xogaaga guud ee urur goboleedka igaada soo jeedinta magacaabidda ku-xigeenka guud ee xogaayaha igaad ayaa waxaa gudbiyey wasiirka arrimaha dibadda dalka jabuuti ahna shirgudoonka golaha wasiirada ee urur goboleedka igaad tallaabada maxamed cabdiwaare loogu magacaabay ku-xigeenka xogaayaha fulinta ee igaad ayaa noqonaysa mid kor usii qaadaysa maqaamka dowladda soomaaliya ee gobolka iyo caalamka wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya daawud aweys jaamac ayaa guul weyn ku tilmaamay magacaabidda ku-xigeenka igaad ee loo magacaabay danjire maxamed cabdiwaare wuxuuna yiri guul weyn oo soomaaliya usoo hoyatay magacaabista maxamed cabdiwaare ee ku-xigeenka xogaayaha fulinta guud ee igaad waxay sare u qaadaysaa saameynta soomaaliya ku leedahay gobolka iyo caalamka taasoo muujinaysa guul diblomaasiyadeed oo muhiim u ah dowladda federaalk ayuu hadalkiisa ku yiri wasiirka wasaaradda warfaafinta daawud aweys jaamac ku-xigeenka xogaayaha guud ee igaad maxamed cabdiwaare ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in xilkaas loo qabto uu qabto islamarkaana uu ka mid noqdo hogaanka sare urur goboleedka gaad waare uu hadlay ayaa waxauu yidhi aad baan ugu faraxsanahay magacaabidda oo leenta iyo taageerada xukuumadeeda si aan u gaaro xilkan sharafta leh aniga oo hadda ka shaqeeya gobolka oo dhan waxaan rajeynayaa in aan hogaamiyo koox ku dadaali doonta in ay wax ka bedelaan nolosha muwaadiniinta xagga nabadda iyo amniga cimilada iyo sidoo kale waa cimilada yareynta ee gobolka waa sidoo yiri madaxweynihii hore hirshabelle maxamed cabdiwaare oo haatan loo magacaabay ku-xigeenka xogaayaha guud ee egaad magacaabidda waare ayaa kusoo beegantay iyadoo uu socdo shirweynaha urur goboleedka egaad ee ka socda dalka jabuuti halkaas uu ku sugan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminaya oo ka qaybgelaya shirka egaad
dhinaca kale faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya rag hubeysan oo deegaan ka tirsan gobolka galgaduud ku dilay macalin dugsi qur-aan iyo dhakhtar caafimaad wariyaheena abuukardayax ayaa faahfaahinta warkani eegaya wararka laga helayo duleedka deegaanka ilix ee dhaca koonfurta magaalada ceeldheere ee gobolka galgaduud ee soomaaliya ayaa sheegaya in xalay saqdi dhexe halkaa lagu dilay laba wiil oo dhallinyara ah kuwaasoo ka mid ahaa dadka deegaanka rag hubeysan ayaa la tilmaamay in labada wiil ee dhallinyarada ah oo isla dhashay ay ugu tageen goob ay ku sugnaayeen oo ka tirsan deegaanka ilix ee gobolka galgaduud islamarkaana ay rasaas ooda kaga qaadeen allaha u naxariistay marxuumiinta ayaa waxaa lagu magacaabi jiray doctor axmed xasan cismaan iyo sidoo kale macalin liibaan xasan cismaan waxaana baxsaday raggii ka dambeeyey falka khaarijinta ee loo geystay marxuumiintaas wararka ayaa intaasi kusii daraya in dilkan uu yahay mid salka ku haya dilal aanooyin qabiil ah oo horey uga dhacay deegaanka ceeldheere ee gobolka waxaana xusid mudan in labada marxuum ee la dilay ay kala ahaayeen macalin dugsi qur-aan sidoo kale dhakhtar caafimaad oo si weyn looga yiqiinay deegaanka ilix ee gobolka galgaduud dhow sidana ka tirsan galmudug uga dhacay dilal iyo weeraro la xiriira aanooyin qabiil kuwaas oo dhex mara beelaha deegadeegaano ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud
dhinaca kalena maamulka galmudug ayaa ka hadlay falkaas lagu dilay dhalinyarada ee ka dhacay deegaanka lagu magacaabo lixle ee hoostaga magaalada celdheere ee gobolka galgaduud gudoomiyaha caasimada dhuusamareeb cabdiraxmaan geedqorow oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inay aada ugu xun yihiin dilka loo geystay labada wiil ee dhalinyarada islamarkaana laamaha ammaanka ay wadaan haatan howlgallo ay ku baadagoobayaan raggii ka dambeeyay falkaas
qof kasta oo qof dilay beri ah waxuu geystay aan la arag in cadaalada keenaa naga go-an waxaan kaloo ku baaqayna inaan ayaga lala shaqayn oo aan dhibkii dhib laga dabamarin ilaa haddii dhibkii dhacay dhibkaa laga dabamariyo ayagu siday rabeen oo cadowga uu rabay waay innaa lilahi wa innaa ilaahi raajicuun ad mahadsan tahay ayaw dhacdo aada iyo aada u xanuun badan ayaa xalay shaqbarkii lagu dilay dad runtii dhallinyaraa oo aqoonyahana oo waxay hadda galabsadeen oo ayagu ay geysteen ay u dhinteen aysan jirin ayaa meeshaas hadda ka dhacday laba nin oo aqoonyahana oo nin uu yahay macallin qur'aan oo la yidhaahdo macallin liibaan xasan cismaan iyo nin kale oo walaalkiisa oo la dhashay oo doctor ah oo la yidhaahdo doctor axmed xasan cismaan labadoodaas ayaa xalay dad wax magarashaa dad wax magarataa ayaa deegaankaas ku dilay ma la garanayo sababta ay u dhinteen laakiin dhib ayagu ay geysteen iyo waxa iyagu galabsadeen ay u dhinteen ma jirto waxaan oon kulley dareensannahay inay tahay ilaahay waxauu reer hebel idinkaga dhigay markii hore uu idin abuuraayey inay raggaa u dhinteen oo wax kaloo sababsadeen aan la arag marka hore waxaan ka tacsiyeynaynaa dhibaatada ballaaran oo meeshaas ka dhacday oo xanuun kale laba nin oo dhallinyaraa oo aqoonyahana oo lagu soo dhintay oo wax lasoo baray oo waktigii ay dalkooda iyo dadkooda iyo wixii dhalayba ay ku dhaafsa lahaayeen daraa lagu dheef lagu dhaafsiiyey waa dhacdo runtii aada iyo aada u xanuun badan marka hore ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu samariga iimaan ehelkoodii iyo dadka qaraabada iyo reer galmudug iyo muslimiinta iyo soomaaliya o dhan ilahay inuuka siiyo
codkaas waxa uu ahaa gudoomiyaha caasimada dhuusamareeb cabdiraxmaan geedqorow oo ka hadlayey dilka loo geystay wiilal dhalinyaraah oo lagu dilay deegaan hoostaga deegaanka caldheere ee gobolka galgaduud markana maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxaa lasoo taagay nin lagu eedeyn oo kamid ah adgalamayaasha al-shabaab waxaana xeraalinta maxkamadda ay kusoo egtay ninkaas eedeemo kala duwan oo sheegtay inuu ka qayb noqday dagaalamayaasha islamarkaana uu tababaro kusoo qaatay qeyba kamid ah gobolada dalka
uu dagaal mataqaanaa wuxuu ka soo shaqeeyey gobolka mudug halkaasuu ku dhaawacmay maxkamaddu way baari kartaa dhaawac ka soo gaaray gacmihiisa mid ka mid a kelidow dhaawac ka soo gaaray dhinac waa haddii maxkamaddu u baahato waa ogaa kartaa uu inkaraya oo qaranayaa dagaal uu la galay ciidamada amisom gaar ahaan ciidanka etoobiya admis ka mida dagaal ay la galeen ayuu ku dhaawacmay cabdiwahaab reerkiisa inta ka ka waaniyeen oo ka wacyigeliyeen shabaab inaysan wax fiican ahayn oo lacag loo qaaraamaya laga saara dalka wuxuu tegey kenya kadib waa soo laabtay wuxuu ku soo laabtay magaalada beledweyne uu ku dhashay oo ay ka taliyaan ciidanka dowladda markii shabaab laga laga laga saaray laga soo bilaabo laba kun toddobiyo tobankii ilaa iyo hadda soo qabashadiisa wuxuu ka shaqaynayay inuu tago shabaab meelaha ay qarxyada ku diyaariyaan uu ka soo qaado isagoo magaalada ku joogo inuu yahay mootabajadaas uu ku soo qaadayay wuxuu ku keenayay magaalada mudana guddoomiye xirfooyinkiisa qarsoon ee khatarta uu dadka ku dhibaataynaya waxaa ka mid a markii ugu horraysa mooto kiraaho asagu leeyahay isagu lahayn oo kiraa u isticmaali jiray marna si wuxuu ugu shaqayn jiray bajaaj marna wuxuu ku soo qaadan jiray qarax shabaab waxay ku dhaheen mootadan iska dhaaf innagaa ku iibinayna mooto soo iibso lacagaa loo soo diray laba kun iyo xoogaa ah mootadii markuu gadanayay gabar lagu magacaabo nasro aadan cumar oo xaaskiisa ahayd ayuu ku qoray magaceeda mootada si uu asaga isaga leexiyo haddii biri la isku qabsado inuu asaga ku qoray aan loo ogaan
dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka galmudug ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo looga hadlayay maalgashiga dekedda magaalada hobyo wariyaheena cabdisalaan juulle shaakir ayaa warkani sii ambaqaadaya wadda maalgashiga dekedda hobyo oo si weyn loo soo agaasimay ayaa xalay ka qabsoontay degmada hobyo ee gobolka mudug munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya mudanayaal ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka galmudug ganacsato siyaasiyiin qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana sidoo kale munaasabadan goobjoog ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor munaasabadan ayaana sidoo kale looga hadlayay maalgashiga degedda hobyo qaar ka mid a ganacsatadii iyo xildhibaanadii ka qaybgalay munaasabadda ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay dekedda hobyo gaar ahaan shacabka deegaanada galmudug ay u leedahay waxaa ilaahay mahaddiisa oo caawa gacanta ku jira in shirkad dekeddaa dhista la yagleelay oo magaceedii la bixiyey oo loo bixiyey hobyo investment company kalmarigaas caawa waa waa waa noo dhisan yahay waxaa kaloo ilaahay mahaddiisa oo caawa noo dhisan guddi ku meel gaar ah oo loo magacaabay taabagelinta dhismaha dekedda iyo gaarsiinta inta laga gaarhaya boorkii kamberiga maamuli lahaa caawa lacagtii ugu horraysay ee dekedda lagu bilaabi lahaa inay akoonka ku jirto labaatan malyan lixdan malyan oo loogu talagalay qaybta koowaad ee dekedda ee maalgashiga loogu talagalay labaatan malyan oo ka midii inay caawa akoommada ku jiraan waxaa cad ilaahayna uga mahadinaynaa in lacagtii ay ku jirto in macnaheedu yahay in biri tartankii dekedda uu bilaabanayo waxaan rajaynayaa haddii ay dekedda maantayto aan hubo dhaqaaqeedu uu soo bilowday wakhti dheer laakiin maanta aan hubo wax la taaban karo oo muuqda oo maxaa la yidhaahdaa lagu dhaqaaqi karo in la sameeyey waxaan is leeyahay qof kasta oo maxaa la yidhaahdaa ku nool dalkayaga oo ganacsi danaynaya inay tahay opportunity u furan oo wanaagsan mashruucaas marka waxaan rabnaa reer galmudug waxaan rabnaa waa la dhisi karaa dekadoo hadda exambulaa lahayaa waagii hore waxaa lihi jiray dowlad bisaa dhisi karta dekedaan dowladu dhisina hadda darisna lah oo halkan laga dhisay garaacad waa ku ammaanaynaa waana isku dhiiro gelinaynaa ganacsatadana waa ku dhiiro gelinaynaa deked waa la dhisi karaa kaftan marka waxaan ugu baaqaynaa reer galmudug oo dhan gaar ahaan iyo iyo maha shacabka soomaaliyeedba inay maal gashadaan waxaa laga rabaa marka guddiga arrinta loo xil saaray aan dardaaran yar siinaya maalgashiga waa iga ogtihiin ganacsataatiin wax sahlan maaha dadka in lagu qanciyo inay maal gashadaan dadku markay wax maal gashanayaan waa inay aaminsan yihiin waxa inay natiijadeedii ay dhacayso waxaa kaloo ka muhiimsan dadka wadaa inay credibility leeyihiin ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqor oo khudbad ka jeediyey ayaa sheegay in farxad weyn ay u tahay in bulshada reer galmudug ay ku midoobeen dhismaha dekedooda hobyo kadib dadaalo dheer oo ay gelisay dowladda galmudug wuxuuna sidoo kale madaxweynuhu ku dheeraaday muhiimadda iyo faa-iidada bulshadu reer galmudug u leedahay dekeda hobyo halkaa uga mahad celiyo runtii ganacsatadii sharafta badnayd ee hadda kuwooda dhiiraday ay yihiin reer galmudug ee go-aanka adag u qaatay ee ku dhiiraday inay maal gashtaan dekeddii galmudug iyo soomaaliya qeybo ka mida iyo gobolka u adeegileed waxaan leenahay ayadood faa'iidaysaan ood ka faa'iidaysaan oo ganacsiga midka ugu fiican ay tahay haddana waa idiin ducayna waxaan idin leenahaa maalkiina allah idiin barakeeyo maalka sida cabdiraxmaan sheegay dee inaad adigu un ka faa'iiddo oo adigu haysato iyo inaad ka faa'iido ummaddana uga faa'iidayso waa laba waa laba shay waa kala waa kala qiimo badanta dhismaha dekedani waa inaad ka faa'iiddo maalkaagii ummaddana uga faa'iidayso oo weliba dad ballaaran uga faa'iidayso runtii ganacsatadaas waa ammaanaynaa waa u ducaynaynaa dhiira dhiiragelinta siday u dhiiradeen go-aanka ay qaateen midnimadooda wadajirkooda iyo inay go'aansadeen inay horumar ka shaqeeyaan cabdilaan julo shaakir warbaahinta dalsan muqdisho
maadsan yahay wareega jawhar shaakir markana xiisad udhexeysa ciidamada maamulka isii khaatumo iyo kuwa somalilan ayaa maanta ka taagan deegaana ka tirsan gobolkaas horsido warkan uu ku faahfaahinayo wareega salmaan cabdalla
xiisad coladeed ayaa xiisad colaadeed ayaa ka taagan gobolka sool qaybo ka mid ah kadib markii somalilan ciidamo badan iyo gaadiid dagaal ay geysay aagga qorilugud ee gobolkaasi sida ay sheegayaan wararka halkaasi naga soo gaaraya goobaha ay xiisadu dagaal saakay ama ay ka taagan tahay ayaa waxaa uu- waxaa ka mid ah Bund- eh, buqdharkeyn qorilugud iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolka sool saraakiisha icc khatumo ayaa ku eedeeyey somalilan inay abaabul dagaal ka wadaan gobolkaasi ayna soo abaabulayaan ciidamo ayna soo daba soo- ayna soo daabulayaan ciidamo iyo sidoo kale hub kala duwan icc khatumo ayaa sidoo kale sheegay in dhowr jeer wadahadal ay ku baaqeen si looga baaqsado dagaal mar kale ka dhaca gobolka sool hase ahaatee somalilan ay ka dhaga adkeysatay arrinkaasi dhaqdhaqaaqyada ah ciidanka somalilan ay ka bilaabeen gobolka sool ayaa ku soo aadaya xili weli labada dhinac ay isku horfadhiyaan deegaano ka tirsan gobolka sool iyadoona laga cabsi qabo in labada dhinac halkaasi uu dagaal mar kale ku dhex maro
guud ahaan waxaan halkan kusoo afmeeraynaa warkii duhur aad ka dhagaysanayseen radio dalsan cidda warkayga uu seego waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel